Maamulka iyo macallimiinta madarasada Sunna ee magaalada Mandheera ayaa maanta kulan is-xog wareysi ah u qabtay waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan madarasada Sunna. Kulankan oo looga hadlayay xaaladda madarasada iyo tarbiyada carruurta ayaa waalidiinta loogu baaqay in ay ubadkooda baraan tarbiyada wanaagsan. Waalidiinta oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan wax la saalaba maaha ilmaha tarbiyadooda anad ilmaha tarbiyadooda midda hadda in dhibti oo idaarto waa midaas ilmaha tarbiyadooda ha lagu dadaalo aan ku dadaalna teeda kale ilmaha jaa ilmaha waxaa waaye in waa la dhalay iska socda ma aha ilmaha diinta aan ku tarbiyayna akhlaaqda iyo socodkooda fiican aan ku tarbiyayna hataa hadday madarso akhrisaan iskuul bas ay akhristaan akhlaaqda waxaa waaya waxayd adiga ku akhlaaqisaba un marka ilmaha tarbiyadooda wax la saalaba maaha jaahilnimada allah naga bixi insha allah nin walboo meeshaan ka tagay islaantiisa ku tarbiya inay dugsiyada soo adoorto carruurteenna kama warano marka waxyaabahan dhacaya waalidka raalli ka ah waaliduhu wax kastoo macallimiintan sheegayaan annaga ayaa raalli ka ah aan joojinna macallimiinta aan garab u noqonno insha allah Dhanka kale, Sheekh Cabdirasaaq oo ka mid ah culummada Mandheera ayaa waalidiinta ugu baaqay in carruurta loogu dadaalo barashada diinta iyo tarbiyada.
hooyo waay hooyo walba cunugeeda aabeelka aabihiis ka qarisa way kaa go-an tahay ogow xilli baadii aan joogno iyo xoolahan dhaqanayna lama joogo maanta waxaan dhaqanaynaa ilmaheenni waay mustaqbalka maanta aan ku xisaabtamayno waa wiilkaan dhalnay iyo gabadha aan dhalnay waaye xoolo kale noo xariisan ma la soo saas ma waad maqlaysaa hebel eh, wa- wiilkiis ayaa xajkeeyey gabadhiis ayaa xajisay ayaa laleeyahy waxay lagu faanayay hadday maanta kulli daroogad wal noqdeen oo ilmihii madarasa dhiganaya waxaan laga hayo walaalayaal xaggee nolol noo jirtaa nolosheena waa u dhammaatay war xaafad ahaan aan iskugu noqono oo reer madarasa sunna ahaan aan iskugu noqono marka aadaabtiisa waa lasoo ilaaliyey waalid baa soo tarbiyaystay hooyo walbow ha ka xanaaqin markaan ku leeyahay cunugaaga intaad casho u dhigto aabihiisna aad ka qariso aduu kaa go-an yahay cunugaaga dahab ka dhigo qur-aanka ha barto madrasad ha barto iskoolka ha barto Ugu dambeyn, mudiirka madarasada Sunna, Sheekh Cabdiqaadir Axmed, ayaa ka warbixiyey xaaladda madarasada iyo xilligii la aas-aasay waxa uuna tilmaamay in sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii la furay madarasadan islamarkaana ilaa haatan ay ka qalin badasheen afar boqol siddeetan iyo saddex arday madarsa sunna rabood yar oo gaaban baan ka bixiya madarasadan sanadkii la asaasay waa in badan oo waalidiinta ka mid ah oo xilligaas waalidiin ahaayeen oo goobjoog ka ahaayeen way la socdaan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedkii aa la asaasay madarasadan bishii ah, saddexaad oo maaj taarikh kow baa la furay 1998kii waxay ka kooban tahay saddex level saddex marxalo qayb bareymari ah oo marxal ibtidaa'iya carabi lagu yidhaaha waa lix galaas iyo qaybta markaa iyada madarasada dhaxaa oo markaa iyada mutawasid ama cadaadiya la yidhaaha oo saddex galaas ah Eh, qaybta thanawiga oo high schoolka iidan waa saddex sana waa saddex sana la akhristaa waxaa kaloo raacsan madarasada iskuul oo marka integrated bay leedahay oo hadda grade six sanadka imtixaanka koowaad qaateen markaan eh, ilaa hadda waxaa ka baxday galaaskan labiyo tobnaad eh, afar boqol siddeetan iyo saddex arday baa shahaado ka qaadatay jaamacadaha islaamka ay dhammaantood qaarkood master degree ay ka soo qaateen qaar ka mid ah meesha macallimiin ay ka yihiin markaan shahaadadan sidaasay muctaraf u tahay Eh, ardayda akhrisata madarasada akhrisata hadda xilligan aan joogno taamkan waxaa weeyaan waa arday kun afartan iyo sideed ardaya joogto cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera